bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqeymaha yuhuudda ee ka wadamarinka goodoonsanay khaza waxaan maanta oo talaada ah dhanka kalena ku beegan maalinkii afar boqol lixdan iyo lixaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza dagaallo xoogan oo ka dhacay koonfurta iyo waqooyiga marinka khaza islamarkaana lagu jebiyey askarta saynada yuhuudda iyo milatariga saynada yuhuudda oo qirtay inay khaza ka geysteen dembiye dagaal haddaba aan ku horeyno duqeymaha ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda waxay weli halkooda ka sii wadaan gumaadka iyo xasuuqa shacabka abriyadii aan waxba galabsan waxaanay weerarada ay geysteen saacadii lasoo dhaafay ee maanta ay ku dilin dad badan oo shacabreyd ah halkii ay ku dhaawaceen kuwo kaleedu fara badan deegaanka cabsaan ee dhacabariga magaalada labaad iyo guweyn marinka khaza ee khan yunis duqeyn bahanlimaha oo ciidamada yuhuuddu halkaasi ka fuliyeen waxa ay sababtay dhimashada hooyo falistiiniyadda iyo canuga ay dhashay halkii ay dhaawacmeen kuwo kale isla magaalada khan yunis guri ku yaala xaafadda almanaar ee bariga magaalada duqeyn bahanlimo oo ciidanka yuhuuddu halkaasi ka fuliyeen waxaa ku shahiiday saddex ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen tira intaa ka badan kooxaha gurmadka reedka ayaana waxay sheegeen in burburka dhagaxaanta hoosiisa ay ku maqan yihiin dad badan oo shuhaada ah iyo kuwo kaloo dhaawacyo kala duwan qaba sidoo kale duqeyn ka dhacday magaalada dirilbalaax ee bartamaha marinka khaza waxaa lagu waramayaa inay ku shahiideen dad badan oo shacab riid ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale duqeymo xoogan oo xagga cirka ayaa waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen xaafadda addaraj ee dhacda bariga magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab riid ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaleed fara badan duqeyn xoogan oo xagga cirka ayaa waxay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen guri ku yaala xaafadda addaraj ee dhacda bariga magaalada khaza waxaana halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah kuwaasoo ku dhaqnaa guriga la beegsaday halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale toddoba ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqeyn ka dhacday bariga magaalada khaza halkii ay dhaawacmeen tobannaan ruux oo kale magaalada khanyunis duqeyn mar kale ka dhacday waxaa la warinayaa inay ku shahiideen ka badan shan ruux oo barakacyaal ah halkii ay jiraan kuwo kaleo soo gaareen dhaawacyo kala duwan dhanka kale maalintii shalay oo sinin ahayd ciidamada gumaystaha yuhuudda ee cadistay daadinta dhiigga shacabka reer khaza ayaa waxaa gaaray khasaare kala duwan oo aad u xanuun badan kadib markii laba howlgal oo ka dhacay magaalada biitxanuun iyo magaalada rafax lagu dhadhansiiyey dacarta waxay iyaga gacmahooda ku beerteen howlgalka koowaad ayaa wuxuu ka dhacay magaalada biitxanuun ee dhacda waqooyiga marinka khaza halkaasoo lagu weeraray guri ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda dagaalyahanada wax iskacaabinta falastiiniyiinta ayaa waxay weerar qorshaysan oo qaraxa ku qaadeen dhisme ay ciidamada yuhuudda ku sugnaayeen oo ku yaala magaalada biitxanuun ee dhacda waqooyiga marinka khaza warbaahinta saynad yuhuudda oo in qaraxa uu amidaado xoogan uu sababay inuu gabyaan kusoo kordhumo ciidamada yuhuudda dhismihii ay ku sugnaayeen waxaana halkaas lagu dilay shan ka mid ah ciidamada yuhuudda gaar ahaan kuwa ka tirsan guutada naxaal ee iyagu warbaahinta ka bonbonin jireen waxaana ku dhaawacmay in ka badan koo iyo toban ruux oo kale kuwaasoo isla guutadaasi ka tirsan waxayna saraakiisha ciidamada yuhuudda oo la hadlay warbaahintooda ay sheegeen in halka uu qaraxa ka dhacay kusoo degatay diyaarad nooca qumaatig u kacda waxayna halkaasi ka daabashay wixii askari halkaa lagu dilay iyo kuwii lagu dhaawacay iyadoona u qaaday dhanka isbitaalka ee khaloofay ku yaala magaalada talaabiib halkaasoo lagu daryeelaya dhaawacyadooda waxaa si aadaa muddooyinkii dambe isku sotarayey weerarada xanuunka badan ee lagu beegsanayo ciidamada waxmagaratada ee gumaystaha yuhuudda iyadoona weerarkan ka dhacay magaalada beetxanuun uu ka dhigan yahay weerarkii labaad muddo hal isbuuc gudaheed lagu beegsado guutada naxaal ee ka tirsan milatariga saynada yuhuudda waxaana midani ka horeysay weerar kale oo lagu dilay afar askari kuwaasoo lala beegsaday qarax aad u xoogan xili ay ahaayeen kuwa ku socdaalaya magaalada iyadoona halkaas lagu dhaawacay kuwo kaleed fara badan waxayna midani keentay in dhammaan shacabka yuhuudda iyo madaxdooda ay afka furtaan ilmadan ay soo dhaaftay indhahooda maalmo kooban gudeed ayaana waxaa magaalada beetxanuun lagu dilay in ka badan toban askari oo yuhuud ah labaatameeye kalena lagu dhaawacay howlgallada galinkii dambe ee maalintii shalay isniin tahayd ka dhacay magaalada beydxanuun waxaa sidoo kale ka mid ah weerar qarax ah kaasoo lala beegsaday gaarimidka ciidamada qaada oo ay la socdeen canaasir ka tirsan ciidamada gumaystaha yuhuudda waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday dhammaan wixii askari la soctay gaariga halka gaariga qudhiisa uu soo gaaray burbur baxsan weerarka labaad ayaa waxuu ka dhacay xerada shaabuur ee dhacda bartamaha magaalada rafax ee ku taalay cirifka fog ee marinka goodoonsanee khaza waxaana lala beegsaday xubno ka tirsan ciidamada yuhuudda ka koobnaa ilaa iyo shan iyo labaatan canaasir kooxaha muqaawamada falastiin ayaana waxay shaaciyeen inay weerar xoogan ku qaadeen askartani islamarkaana ay halkaasi ku dileen qaar badan oo ka mid ah ciidamada yuhuudda halkii ay ku dhaawaceen kuwo kale war rasmi ah oo ka soo baxay guutada alqasaam waa garabka milatariga kooxda muqaamada falastiin islamarkaana lagu baahiyey bartii ay tala garabka ku leeyiin ayaa waxaa lagu sheegay in dagaalyahanadooda ay weerar dhabagalla u dhigeen askar gurmadda oo u soo socday inay xoojiyaan ciidamada lagu weeraray shaabuur ah xilli ay marayeen deegaankan xalay xerada shaabuura ee bartamaha marinka khaza ayaana minar dhulka loogu aasay iyagoona halkaasi khasaaro xoogan oo dhan welibahaw ku soo gaaray iskoorimaad qaatay muddo saacada ayaana halkaasi ka dhacay siday alkhasaam ku sheegtay bayaanka ay soo saartay waxaana intaasi raacisay alkhasaam inay ka adkaadeen ciidamadii gumaystaha yuhuudda ee dulmiga badan iyagoona halkaa ku diray tiro kaloo ciidamada yuhuudda ka mid ah kuwo kalena ku dhaawacay waxaana weerarkan imaanaya iyadoo isu soo tarayaan weerarada nawciga ee lala bigsanaya ciidamada yuhuudda ee ku sugan waqooyiga iyo koonfurta marinka khaza falanqeeyo ku takhasusay arrimaha dagaalka oo lagu magacaabo maxamed oo samad ayaa waxauu weerarkani ka dhacay magaalada rafax ku tilmaamay inuu yahay mid ka mid ah weeraradii ugu weynaa ee kooxaha muqaamada falastiin ay la beegsadeen saynada tani inta uu dagaalka socdo isagoona intaa ku dareen weerarka nawciga ee kooxaha muqaamada falastiin uu bannaan ka soo dhigayo fashilka istaraatiijiyadeed ee ciidamada gumaystaha yuhuudda iyadoona ay kooxaha muqaamada falastiin bannaan ka soo dhigeen awoodda buuxday u leeyihiin ay kala furfuraan guutooyinka ciidamada yuhuudda xilliga ay soo duulaan tagaan iyo xirfadaha kala duwan ay u adeegsan karaan middaasi maxaa yeelay deegaanka lagu dagaalamayo waa deegaan wata khatartiisa ayna ka soconayaan duqiimaha yuhuudda hawada sarena ay ka taagan yihiin diyaaradaha wax basaasa waana shay aad uga yaabiyey oo ay ku wareereen khubarada ka faalowda arrimaha dagaalka ayuu hadalkiisa sii raaciyey moxamed asomaadi uu ahaa khabiir dhanka caskariga waxaana uu carabka ku dhuftay khabiirkan in weerarka rafax waa mid si wadajira looga soo shaqeeyey in muddaana la soo qorsheynayey isagoona tilmaamay in hoggaanka caskariga kooxaha muqaamada falastiin ay yihiin kuwa isku duwan oo hulkarro ah in la weeraro xubno ka kooban shan iyo labaatan askari ayuuna sheegay inay tahay shaqo adag oo ay dhinacyo kala duwan ka soo shaqeeyeen islamarkaana ay jirto howlo sirdoon oo kaalin weyn ka qaatay arrintaasi dagaalyahanadooda ayaana wuxuu sheegay in adeegsanayeen hub aad u hooseeyo marka loo fiiriyey ciidamada yuhuudda waxaana ka mid a waxyaabaha inta badan ay adeegsanayaan bamgacmeedyo miinooyin dhulka lagu aaso hubka darandooniga u dhaca iyo waxyaabo kale si kastaba howlgalka rafax ayaa wuxuu baal dahabiya ka galay dagaalka ka soconaya marinka khaza dhanka kale ciidamada yuhuud iyo shacabkooda ayaana waxay ku qorayaan baal madow sababo ku aadan sida aadka u daran ee loogu baabiyey ciidankooda ee mar kasta caadaystay daadinta dhiigga abriyada falastiiniyiinta ugu dambeyntii wakaaladda wararka e bi ayaa waxay soo bandhigtay warbixin ay ku xusan yihiin khiraallo ay bixinayaan askarta saynada yuhuudda taasoo ku aadeen marinka khasii ka geysteen jaraamiyo ka dhanna shacabka abriyadian waxba galabsan waxayna sheegeen si kastay u burburinayeen oo ay u gubayeen guryaha ay degan yihiin marrasta iyo goob kastoo ay ku sugan yihiin barakacyaasha reer khazaa iyagoona sheegay inaysan dadka siinin degniino markii ay duqiimaha geysanayaan waxayna midani muujinaysaa cadowtayada ciidamada yuhuudi ay u qabaan islaamka iyo muslimiinta wakaaladda ayaa waxay sheegtay in laba boqol oo askari oo ka tirsan ciidamada yuhuudda ay gudbisteen farin ah inay dagaalka joojin doonaan haddii ay xukuumadda netanyahu geli weyso heshiis xabad joojin ah oo ku soo gabagaboobi karo dagaalka dabadheeraadaya ka soconaya marinka khaza waxaana lagu sheegay warbixinta ee daabacday wakaaladda in dhammaan ciidamada yuhuudda ee fariintan u diray xukuumadda netanyahu ay yihiin kuwa ku dhaqaaqay falalka wuxuushnimada ee ka dhanka shacabka reedka kuwa diiday inay sameeyaan iyo kuwo indhahooda ku arkay waxa ka soconaya marinka khaza ee xasuuqa iyo gomaadka abriyada ah ayaa lagu yiri warbixinta ee daabacday wakaaladda wararka e b in badan oo ka mid ah ciidamada yuhuudda ayaana waxay sheegeen in lagu amray inay gubaan ama ay dumiyaan guryahay ku sugan yihiin dadka shacabka weliba iyadoo la ogyahay oo aysan dah ka saarnayn ama wax shakiya uga jirin in halkaas ay shacab ku sugan yihiin mid ka mid a askarta yuhuudda oo wakaaladda ay soo xiganaysa hadalkiisa ayaa waxuu sheegay in la faray shakhsi kastu ha ahaado dumar caruur waayilo a marag inay toogtaan haddii ay soo gudbaan deegaanka caasilah oo iyaga la wareegeen waxaana uu tilmaamay inuu dhihiisu ku arkay muddadiiuu halkaasi joogay in qiimaha nolosha bini'aadamka ay meesha ka baxday isagoona tusaale u soo qaatay inay maalin dileen wiil dhallinyaro falastiiniya oo soo gudbay deegaankaasi sidoo kale dhakhtar yuhuudi oo muddo laba bila halkaas ku soo qaatay ayaa wuxuu sheegay in ciidamada yuhuudiga ku xadgudbeen guryihii shacabka iyagoona dab qabadsiinaya weliba iyadu halkaasay ku sugan yihiin dumar iyo carruur askari kale oo yuhuudiya oo isna muddo soo joogay marinka khaza kana qayb qaatay jaraa'imta foosha xun ay ku kacayaan ciidamada yuhuudda ayaa wuxuu sheegay inuu aad uga xun yahay kana shalaynaya waxuu sameeyey wax suqyo ah qaar badan oo saaxiibadiisa ka mid ayuuna sheegay in muddo ay ku qaaatay inay fahmaan waxa foolxumo ay ku kacayaan qaar badan oo ka mid ah saaxiibadiisa ayuuna sheegay inay muddo ku qaatay inay fahmaan waxa fulxumo ay ku kacayaan middan ayaana ah qirsho dhaba oo ka soo baxday qaar badan oo ka mid a askarta maamulka gumeystaha yuhuudda waxayna ka hadleen waxa xasuuqiyay u geysanayeen shacabka reer khaza iyagoona hadaladooda laga dhadhansan karo inaysan marnaba la dagaalamaynin kooxaha falastiiniyiinta ee iyagu dagaalka kula jira balse ay baabi'in jireen shacabka rayidka ee dumarka iyo carruurta u badan